السلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal waxaan dhexda kaga jirnay baabkii kahaanada iyo xaaraamnimadkeeda iyo bal dadka kuhaanta in loo taga iyaduna inay xaaraam tahay taas bay noo socotay wuxuuhi markaa musanifku raximah اllahu tacaala xadaثna xasan bnu عaliyi اxulwaaniyu وacabd bnu xumaydi qaala xasanu xadaثna yacquub وqaala cabd xadaثanii yacquub bnu ibrahima bni sacdi san soo arki jirnay un weeye siiqadan ama in xagga marka la eego dee tilmaamaysa habkii ay ku xambaareen un baa kala duwan mid yidhi xadaثanaa iyo mid yidhi xadaثanii bal markaasna kolay farqiga loo dhexaysiiyo kolkol weliba waa istixsaanuun ee maaha wax laazime eh shaksigu hadduu dad san oo kale la joogay oo uu sheeka carabkiisii wixii ka maqlay markaasay yidhaahaan siiqada waa la jamciyaayo xadaثanaa ine keligii isaga arrintani kumay socon dadkan kale iyo isagaba waa loo wada jeeday markaa xadaثanaa hadduu laakiin keligii ahaa markaa muxuu odhanayaa xadaثanii ee isagun baa loo waramayo laakiin waa istixsaan suusayo diba alfiyadiisa ka cabiro واstaxsanuu limfradi xadaثanii taas oo ruuxii mfradkaa keli ahaa waxay u fiicnayeen waa sida xaakimyo uu soo naqliyey culimadii xadiidka ama aimadii xadiidka uu ka soo naqliyey uu soo gaadhay taas istixsaan ahaan wey ee laazimna ahaa bal haddaba marka muxuu yihi xadaثana abi can صaalixi can ibni shihaabi anahu qaala xadaثanii caliy bnu xusayni ana cabdالlahi bna cabaasi qaala akbaranii rajulu min asxaabi الnabiyi salى اllahu عalayh wasalama min alansaar kolley sanadku aad buu u dheeriya caawa baan filayaa oo bal xasan iyo cabdi waa dabaqo keliya yacquub iyo aabihii iyo saalix ibnu kaysaan waa afar ibnu shihaab ka horeeya ibnu shihaab iyo cali bnu xusein zayn اlcaabidiin iyo cabdullaahi ibnu cabaas iyo ninka ansaareed ee uu ibhaamiyey iyaguna waa afar kale oo markaa muslim iyo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh maka sideed baa udhaxaysa waa asaanidiisii naazilka ahayd de mid sagaalina waa jira ee waa asaanidiisii naazilka ahayd weeyo kani ee muslim waayo afar baa dee aynu rubaaciyaadkiisoon yarayn ayaa jiray oo afar isagiyo rasuulka ilaahay un ay udhaxayso taasna weli way badan yihin oo dee boqolaal way gaadhayaan xagga marka la eego ibnu cabaas qowlkiisa uu yihi rajul min asxaabi nabiyi salى اllahu alayh wasalam asxaabtii rasuulka ilaahay dhammaan cudul weeye marka ibhaamka midkood la ibhaamiyey magaciisii la sheegayna wax uu leeyahay ma jirto xadiidkii uma keenayo dadka aan saxaabada ahayn bal haddii saxaabada lasoo dhaafo oo dee ruuxani uu ruux cadaala ay usugnaatiyo mid aanay usugnaanba yeelan kara ama isugu jira ayaa ibhaamka la ibhaamiyey axad sanadka kaba mid oon saxaabi ahayni kolley xadiidka dacfi buu u keenaa kol haddii ruuxaan magacownayn sanadka uu ka mid yahay lakiin asxaabtu kole haddii ilaahay tacdiliye cuduul dhammaantood yihiin laa yaduru alay markaa jahliga cayntoodii laga jaahil noqdo iyo ibhaamka la ibhaamiyiyo shakiga lagu shakiyo midkood uu ahaa iyo waxaasoo dhami darar saxaabiga waxuma keenaan xadiidka daba nin ansaareed hadhowna nin inuu kaba badnaa baaba riwaaye inoogu dambayse wuxuu ninkaasi igu waramay anahum iyagu laba saxaabina markaa xadiidka sanadkiisay ku wada sugnaanayaan laba taabicina sanadkii bay ku wada sugan yihiin bal dee saalixna haddaan idhaahno waa taabici waaba saddex taabici oo bal markaa dee si halka ma nuzuulku uu kaba yimaada hadda dee xaggii dabaqadii ku kulmay oo haddana kala warinaya markaasaa taas baa dhaadhicisa axaadiida ama sanadka badisa wuxuu yihi bal markaa ninka ansaareed anahum wuxuu ugu warramay anahum iyagu baynamaa waqti hum iyagu juluusun ay fadhiyaan leylatan habeen maca rasuuli illaahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay maciisa rumiya waxaa la ganay binajmin xidig baa la ganay o ujeedadu dee waa xidigahan aan aragnay ay si waxay soo dhacayaan inoogu muuqato fastanaara xidigii ayaa iftiimay uu nuuro dee iftiim buu lahaana faqaala lahum rasuul الlahi salى الlahu عalayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu yihi maada kuntum maxaa ahaydeen taquuluuna kuwa yidhaaha fi ljaahiliyati waqtigii jaahiliyada idaa rumiya haddii la gano bimithli haadaa kan oo kale oo xidig saas oo kale dee uu saas la tuuro ama laba gano saas oo kale ama uu soo dhacayo saa maxaa odhan jirteen waqtigii jaahiliga marka aragtaan qaalu waxay yidhaaheen allahu warasuuluhu aclam horta xaqiiqaday sheegayaan iyo shaygan xaqiiqadiisu wuxuu yahay ilaahiyo rasuulkiisa ogo allahu ilaahiyo warasuuluhu aclam kuna naqulu lakin tan isdiraag oo kalean iskaba qadarana walakina kuna naqulu lakin adagoo dee imaka xaqiiqada taa anaga takmi si aanu odhan jirna un bay hayde xaqiiqadii war uma hayno ilaah baa og ee rasuulka ilaahayna wuxuu ka ogyahay wixii ilaahay soo ogeysiiyey e laakiin anagu waxaanu odhan jirnay markanu taasoo kale uu noqdo dee xidig dhacayoo kale aan aragno welida laylata habeenkan aan joogno waa caawa waxaa la dhalay oo dhashay rajulun cadiimu nin weyn oo waa waxaani ay markaa loola yimi oo arrintani ay u muuqatayba waa shaksi weyn muqdaarkiisu wan yahay baa dhashay caawa wa maanta waxaa dhintay rajulun cadiimu nin weyn oo adigu dee taas bay odhan jireen shardi maaha ina dee habeenkii kuwada kulmaan oo say odhan jireen ama dee nin weyn baa dhashay ama ruux weyn baa dhintay taasaanu odhanayna faqaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilahi wuxuu uhi fainaha nujuumta laa yurmaa lama ganayo oo biha iyada limowti axadin ruux dhimashadii walaa lixayaatihi arrinkaasi waa ictiqaadkii jaahiliya waa ictiqaad baطila ay tahay ina ka dheeraataan oo lama gano oo lama ganayo iyada nujuumtii ruux dhimashadii iyo noloshii laakiin sabab kale ay leedo waa tano walakin rabbuna lakin rabi walakin rabbuna tabaaraka wa tacaala ismu idaa qada hadduu xukmiyo qadara amran arin oo ilaahay subxaana wa tacaala amar dee kolley cilmigiisii azalihaana waa ku sabqaya dee taas waa waa dhacaya waa la fulinaya marka malaa'igtii baa la ogeysinaya hadduu xukmiyo gooyo arin oo sao dee markaa amarkii ilaahay baa iman waa hadlaya ilaahay oo dee ciddii bal matalan arrintan lahayd baaba ilaahay kula hadlayaaye sabaxa waxaa tasbiixsada xamalat lcarsh waa malaa'igtii ugu mudnaa ugu fadliga badnaa carshiga kuwii siday ayaa tasbiixsanaya tasbiix uma sabaxa markaa iyagu tasbiixsadaan baa waxaa tasbiixsanaya ahlusamaa'i samada ehelkoodii aladiina kuwaasoo yalunahum waa samada ku xigta iyaga xamalat alcarsh malaa'igta joogta ayaa iyaguna tasbiixsanaya xataa yabluqa qolaba qolay usoo gudbinaysaa arrinkaasoo xataa yabluqa ilaa uu soo gaadhaa tasbiixu tasbiixaasi ahla haadihi samaa'i dunyaa samadan dhow malaa'igteeda ehelkeeda waa malaa'igta halkaa joogtay ilaa uu soo gaadho uma qaala aladiina kuwii baa waxay odhanayaan yaluuna ku xigay ee u dhowaa xamalat alcarshi carshiga kuwa sida ayaa waxay ku odhanayaan lixamalat alcarshi maadaa qaala rabbukum ee arrin bay maqlayaan oo waa tan tasbiixdan keentay markaasay odhanayaan rabbigiin muxuu yidhi markaa khashyada iyaga dabooleysay waqtigaasi markay kaba kor noqotay tan odhanayaan rabbigiin muxuu yidhi fayukhbiruunahum waxay ugu warramayaan maadaa qaala wixii ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala qaala wuxuu yihi rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh fayastakbiru way warsanayaanoo bacdu ahli samaawaati samooyinka ehelkeeda barhkood bacdan barhka kale ee markay kuwi iyaga ugu dhowaasaa samadii toddobaad ba ay xamaladii carshiga saa ku yidhaahaan ay ugu warrabaan ayaa iyaguna kuwii ka kuwaa ku dhowaa ee ka sokeeyey baa weydiinaya oo odhanaya rabbi muxuu yidhi oo dee arrinkan keenay tasbiixdan iyo tacdiimkan rabbi waa arrinkan ilaahay xukmiyey qowlkiisaasoo iyagana kolley mala marka hore wax weyn oo culays weyn kuba keeniya fasax markaasay odhanayaan muxuu yidhi ilaahay oo qolo kastaaba qoladii kaley warsanaysaa xataa waanay u warramayaan xatىa yabluga ilaa uu soo gaadho alkhabru warkii hadihi الsamaa اdunya samadan waxa weeyaan dhow uu soo gaadho marka dee waqtigaa horena siday jirtay jinku maqaacid bay meelaha ku lahaayeen way isfuuli jireen oo halkaas saray u bixi jireen oo waxyaalaha caynkaasa ayay soo dhegaysan jireen markaasaa iyagana lagu geni jiray shuhubtan baa lagu geni jiray waktigii bicsadu ay timiye waxyiguna meelihii waaba loo diiday waa loo diiday haddaba markaasaa marka iyagina halkaa ku dhowaadaan malaa'igtii u dhoweyday ku dhowaadeenna ay iyaguna warkii soo gaadhay isu sheegto ayaa maxaa dhacayay fatakdafu way la boodeysay oo aljinu jinkii asamca samcigu halkan maaha de waa bimacna masmuuc oo ism mafcuul weeye waa wixii la maqlay inay malaa'igtu ti ay isu sheegto oo ilaahay wixii uu yihi oo kelimo xaqa ah oo dee kolley wax ayn aharteedna taa dhulka soo gaadhaysa ayay iyagu maqlayeen oo markaa waa wixii la maqlay samcigu halkan markaa waa faclu bimacnaa mafcuul oo kale kolkood dee darba bimacnaa madruub oo markaa waa wixii la maqlay ee ay maqleen ayay si dhaksa leh usoo dhufsanayeen fayaqdifuuna iyagana markaa shuubtaasaa lagu ganaya midba mid buu soo gaadhsiinaya kolba intaanu kii hore soo gudbin baaba shihaabkii ku dhacaya kolna ee iyadoo kelimadii uu gudbiyey ayaa isagaba shihaabkii hareeriye fayaqdifuuna markaasay usood ku tuurayaan oo kelimadii soo gaadhsiinayaan ilaa uu yahay kuwii kahanada ahaayay raac la socdeene ee iyaga quranadooda ahaa ayay soo gaadhsiinayaan kelimadii wayurmawna iyagana waa lagu ganayaa kuwaa jinka ah halkaa tegay bihi binajmi najmigan mu idin muuqanayo si wuxuu najmi iyo xidig soo dhacaya yahay waa shuubdee kolley malaa ka soo cumaysa iyaga oo najmigu halkiisii unbuu kuga sugan yahaye iyaga wax lagu soo ganayo weeye waa shuub lagu soo ganayo famaa jaa-uu bihi haddaba kuwaa jinkii wixii ay la yimaadeen calaa wajhi si u ahaa iyagoon waxba ku darin intii ay maqleen wixii ay lama yimaadeen ay si si ula yimaadaan fa huwa xaqun xaq weeye ee intii kuma gaabsanayaane walaakinahum laakiin yaqrifuuna bihi ay yakhliduuna fiihi way waxay ku darayaan kelimadaa xaqay soo maqleen ee si aynu casharkii hore kusoo marray boqol beenood beeno badan bay ku darayaanoo wayaziiduuna way kordhinayaan markaa kuwii iyagu kahanada ahaaye insiga ahaaye iyaga la xidhiidhsanaaye warka usoo gudbiyeenna markay ee kelimadii xaqa ahayd ee soo gaadhay ay sheegaan boqol beenood oo kale ha laba socotee beenihiisii dambay taasi u socodsiinaysaa waa kii berigiiba saa yidhi ee la arkay bay odhanayaan arrinkuna waa kelimada xaqa ah ee dee laakiin intaasoo beena lagu kordhiyo laguma darayo waxa ka rumooba wax yar weeye waxa iyagu ay sheegayaan haddaba famaa jaa-u bihi calaa wajhi fa huwa xaqun waxay sidiisii ula yimaadaani dee waa run weeye waa waxyi markaa ama lasoo maqlay weeyaan oo xaq ahaayoo malaa'igtii laga soo naqliyey walaakinahum laakiin yaqrifuuna yaqrifuuna halkan walow dee dabdiyo kale inoo dambeeyaan in riwaayadan saalix ibnu kaysaanna in yaqrifuuna iyo yaqdifuuna labaduba way yimaadeen xagga walow qolooyinka kale inoo dambeeya yaqrifuuna daasun iyagoo yaqdifuuna ani laba socon nin kaleo inoo dambeeyana bal lafdi markaa yarqowna oo dabdi labaadna leh taasna aan ku arki doono laakiin dhammaanba waa macno keliya oo wixii ay maqleen bay ku darayaan weeye ku khalbayaan oy ku kordhinayaan beeno badan oy ku siyaadinayaan wixii bal matalan la arko ee naadir ahaan uga rumoobayaana dee asalkiisu taas buu yahay wey iyo waxaa lasoo maqlay waxadaanaa kolley xadiidkan mid laba mida ayaynu xalay casharkii hore inoogu dambeeyeyba weeye kana haka yar dheeraadeen وxadaثna زhayr بن xرb qال xadaثna الوليد بن مسلم qال xadaثna أbو cمr الأwزاعي x وxadaثna أbوالطاhر وxrmرة qال أخبرna بن وهب qال أخبرnي يuنس x وxadaثnي سلمة بن شhبيب qال xadaثna الحسن بن أعyن qال xadaثna معqل yعnي بن عubayd اللahi kulluhum dhammaantood waa saddexda nin oo dee waa yunus اlayli iyo imaka macqal ibnu cubaydillaahi iyo imaamkii awsaaci saddexdoodaa weeye kulluhum can zuhriyi markii horena saalix ibnu kaysaan baa inoo horeeyey zuhri bay ka wariyeen bihada isnaadi waa isnaadkii zuhri lahaa sheekiisu cali bnu xusein sayn ulcaabidiin uu ahaa ada laakin ana yunus yunus qaala wuxuu yihi عن عبد الله بن عباس أخبرني رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار هلkii رجuل رواaيada horaan kusoo argnay وفي حadيث الأوزاعي waxa ku sugnaa ولكن يقرفون فيه ويزيدون waa si صالح بن كيسان ba isna lftigiisu ka ahاa وفي حadيث يuنسa ولakiنهم يرقون فيه ويزيدون يرقوna يuرقunana barhkood way halkan qاadiciyeen iyo dee barh bay ضadigaa kaba soo نqliyeene asalka hore dee ruqiyigu waa sacuud iyo kor noqosho ee macnaa way kor yeelayaan tuwaasaa yakrifunadii oo intii kuma daynayaane saray u qaadayaano waxbay ku ziyaadinayaano way badinayaan wayaziiduuna markaa yarqawna bal markaan ya-da fadxino oo macnaha waxa weeyaan un yakrifunadii iyo yaziiduunadii un bay la mid tahay wazaada fi xadiidi yunusa wuxuu ku siyaadiyey qaala allahu حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وآيaدا sورة الصلاة waxaana dee rasul xadiidka ziyaadada inooguba sugan riwaayada yunus weeye macnuhuna xadiidkan baaba tafsiir u ah aayadii kale aqwaalo kale ay mufasiriintu soo naqliyaan waa jirtaa lakiin xadiidkii baa inoo fasiraya oo waa maxay markaa ilaahay subxaanaه watacaala uu arin kuba hadlo ama uwa xukmiyo sida laftiga xadiidka inooguba sugan ayaa dee arin ba ama fazac iyo argagax iyo culays baa malaa'igtii kuba imanaya marka kaasi ka kor noqdo ayay isweydiinayaan wixii ilaahay yidhi bay isweydiinayaan oo markaa muxuu noqon xataa idaa fuzica weye waa imaka fuzica bmacnaa idaa uzila alfazacu can quluubihim marka laga suuriye laga qaado laga suuriye laga kaxeeyo qalbigooda wixii fazac iyo argagax ee kuba yimide arrinkan ay maqleen waayo sawd weyn bay maqlayaan khaasatanna dee tilmaamayaan xukumkan iyo tan ayay waxay odhanayaan qaaluu iyagaa isku odhanaya maadaa qaala rabbukum barhkood baa barhka kale ku odhanaya waa kan rasuulku inoo sheegay inay iswarsanayaan kuwa ugu dhowey xamaladii carshiga ay weydiin haddana kuwii kale qoladii a ku xigtay ee xamalada carshiga xaggeesa xigtay ay weydiinayaan ilaa uu samaa addunya uu soo gaadho arrinku markaasaa waxay odhanayaan iyagu waa kuwii maadaa qaala rabbukum rabbigiin muxuu yidhi qaaluu markaa waxay odhanayaan kuwii la weydiinayay الحق أي الqول الحق wuxuu yihi qول حقة oo dee qول حقa ayuu yihi الحqna dee kolley alqowla oo ayay صفo u tahayba waana dee masder ahaan baanay ama mafcuul mطلq ahaan bay ku nasbisnaanaysaa waayo qaal oo kale dee jumlo inay ka dambayso un mooyaan oo e taas mooye lakiin lafti mfrado dee mafcuulkiisa qaaliban dhaca ma jireen qaalu الحqa ay qaaluu waxay yidhaaheen alqowl الحqa qwl xaq ah oo dee bal maala ayuu yihi ba ama dee qowl xaqa w qalu xaq ama qaal wuxu yhi alqowl الxaqa w وفي xadiiثi macqilin kama qaala اwzaciyu walakinahum yaqrifuna fihi wayaziiduna xadiidka ujeedada sheekh mslim wuxuu inoo cadaynayaa un halkan alfaadahan dee ruwaadii yaqrifuna yarqownay bay barhkooda aan aragnay ziyaadaadna way kala lahaayeen lakiin ziyaadaadku waa ziyaadaad dee macnoun inoo soo kordhinaya ziyaada wixii horeyna haynay wax ka hor imanaya ma aha bal taasba weye xadiidka ta iyada inooguba suganna waxa weeyaan bal shuhubtan ay laganayeen arkayno ayaa arrinteedu ay tantan markaa nujuumtaa samada kuba sugan dee qur'aanka ilaahay wuxuu inooguba sheegay waxa weeyaan inay ziino samada adduunye u tahay waa mid waxaa kaluu inoo sheegay in lagu hanuunayo wabالnajmi wacalaamaatin hum yahtaduun oo dee jihooyinka waa lagu kala gartaa bad iyo beriba taas awqaadana waa lagu gartaayo dee markaa xidigu waktiyala ay soo baxayaan xagga habeenkii inta ka harsanayeen taasi a wax laguba garto oo waa wax lagu hanuuno xaggii waktigiina lagu hanuunayo jihadii iyana taa waa lagu soconaya waa laguba garta arrinta kale ilaahay inooguma sheegay qur'aanka rasuulka ilaahayna xadiidka inoogu cadaynaya waa inay tahay dee rujuuman lishayaadiin wax shayaadiinta lagu rajminayo lala dhacayo lagu ganayo macnaa umuurtaa weeye laakiin markaa macnuhu waxa weeye xadiidka ama intaa wax dhaafsan oo ah in xidigan soo bixitaankiisa iyo dhicitaankiisa iyo labadan xidig inay isku dhowaadeen iyo inay kala tegeen iyo waxyaalahaas inay daliil u tahay wax dhulka kaba dhacayo halkaa wax laga soo saaro waxyaalahaasaa la yidhaha iyada taasi wax baatila weeye waana taa munajimiinta shaqadoodii waana taa xataa dee tegideeda iyo in loo tago bal in wax la weydiiyaa ay dembi noqonayso in la weydiiyo dee xadiisna waa inoo dambeeyaayo ama ha noqoto kaa xidigaha xidigaha iyo xidigaha wax ka sheegaya jaanibka imika madmuumka ugaba sheegaya ama kii kaahinka ahaaye dadka si kale ugu faalinayey ama kii dee caraafka ahaaye badidii ka luntay iyo wixii la xadaya lahaa anaa soo saarayo meeshai jiraan baan garanaya waxoo dhami waa isla baaba ee de waa waxaa weydiintooda iyo utagooda iyo waxooda oo dhamiba uu xaaraam yahay rumaysigoodna dembi weyn uu noqonayo xidiguna waa umuurahaasi laakiin iyaga inay tilmaamayaan waxyaalahan dhacdooyin dhulka kaba dhacayo halkaa wax laga soo saaro taasi waa shay baatila un xadiidkuna waa tayada inooguma sugan xadثna محamed بن المثنى العنزي qال xadثna yaحyى yعni بن سعيid yعni بن سعيidi عan عubayd اللahi عan ناaفiع عan صفyة عan bعض أزواaج النaبiي صلى الله عليه وسلم kule yaحyى بن سعيid dhowra ayaynu kitaabka aynu ku araragnaaye ee labada ugu noqnoqosho badanna waa yaحya بن سعيid الqaطاn iyo yaحya بن سعيid الأنصاrي ee kuwo kalena way jiraan on kitaabka kuba soo aragnay ninkan cubaydاللaahi iبن cmar wax ka wariyaana waa yaحya الqaطاn weeye saynu dee horeba usooime yaحya الqaطاn iyo ha taas bal markaa wuxuu yihi can cubaydاللaahi can naafiعi can صafiyata cubaydاللaahi iبn cmar wuxuu ka warinaya xadiidka naafiع mawlى بn cmar isaguna can صafiyata صafiyo waa haweenayan xajna kusoo aragnayo صafiyatu bintu abi cubayd la yidhaah waayo in ka sokaysay baynu soo aragnay haweeney صafiyatu bintu shayba la yidhaaho oo aan idhi ru'yay leedahay ama aragti oo dee xaggaa waa sigaara صaxaaba oo inan ay dhashayna uu wax ka warinaya mansuur horeynu usoo araragnay ee taa maahae waa صafiyatu binti abi cubayd oo waxa weye ninkii dee kadaabka mukhtaar waa walaashiiba ee dee mukhtaar ibn abi cubayd la odhanaya laakiin waa haweeney iqo taabiciyad weynaho waana zawjat bnu cumar kolley xajna waynu kuba soo maray iyadaa xaj waynu kuba soo marayo waa zawjadii ina cumar cabdillaahi ibni cumar can bacdi azwaaji nabiyi salى اllahu alayه wasalam marka iyadna waxay wax ka warinaysaa rasuulkii ilaahay haweenkiisii barhkood dee adugu si aan marka dhoweydba xadiidkii kan ka horreeyey kusoo sheegnay alibhaamu fi saxaabiyi laa yadur saxaabigii haddaan magaciisii la sheegin waa cadaala u sugnaatay uma baahnin in taskiya inoogama baahno iyo tacdiil cidi ay tacdiiliso saa daraaddeed dhibaata ma laha halkan barhkood baa xafsa in riwaayaadka qaarkood ay kuba timi caasha ay kuba timi adigu bal waa dumarkii rasuulka ilaahay mid kaba mida can nabiyi salى اllahu alayه wasalam qaala man ataa ruuxa u yimaada u tago weeye caraafan ku caraafa waa kaa isagu dee faanihii dhammaantiiba dheh caraafka asalkiisa hore waa kaa isagu sheeganaya haddii xoolal ay lumaan ama laxado oo kale inuu garanayo meeshoodiio dee waxyaale uu samaynayo markaas haddaba kaa caraafka ruuxa u taga waa mid kastoo kaa inoo sheeganayo waxaa qeybkaa inuu wax ka og yahay sheeganaya ruuxa u taga caraafan waa faaniya dhammaantiiba dheh fasa'alahu weydiiya can shayin wax weydiiya balg waxbuu weydiiyey lam tuqbal lahu salaaةu arbaciina yom de wuxuu weydiinaya si wuxuu qeyb og yahay weeye lam tuqbal lahu isaga kaa ruuxa lagama aqbalo oo salaat salaamo salaatu arbaciina leylatan afartan habeen salaadood lagama aqbalo waa ruuxa faaliye u taga ruuxaa faalinaya de waxaanan idhi cid kastaoo waxyaalaha sheeganaysa kolley dee aynay jawaa kayfiyaad badan bay yeelanayaan kan asalkiisa hore dee masruuq iyo makaano dalla sheeganaya kaas baaba caraafku yahay laakiin waxa xadiidku yahayba in waa anwacal kuhaan dhammaantii taas ba utaga oo waxa weeyaan haddaba ruuxa caynkaasee wax weydiiya iyada dee ama rumaystaba afartan cisho salaadoodii lagama aqbalayo adigu wax weydiiya afartan cisho salaadood lagama aqbalayo kole halkan imaamku wuxuu kuba sharxayaa macnaasa qabuul la-aantan inaanay dee salaadiisaasi muddadaa dhexdeeda wax ajri iyo wax sawaabo yeelanaysa aanay jirin dee kollayna wax la faraya inuu taa kaba toobad keeno wuxuu taa u leeyahy bal haddii uu dee ictiqaadiyo ruuxani geyb iyo waxaa qarsoon inuu ogyu taas ay tahay oo ruux jahligiisa loogu cudurdaaro ahayn sa xadiid kale kuba yimi ruuxa kaahin uba tagee rumaysta faqad kafara bima unzila calaa moxamed taas baa sala allahu alayh wasalam la odhanayaaye laakiin dee san dadki isagaba badan yihiin oo ama in badani ay tahay waa kaa kii faalinaya iyo kii kitaab furaya iyo kii tusbax rogaya iyo kii adugu ama dee kala duwana foox eegaya ama bun iyo waxyaale eegay ama waxyaale kala duwan dee kayfiyaadkaa lagu wada faaliyo o dhan waa kuwan uba taga haddii uba tago de kolley dembi xun buu laba yimi markaa de kol haddaynaan markaa xad kufri laba gaadhsiinahayn halkan culimadu dee muddadaa dhexdeedii salaadii uu tukaday oo dhan soo celi kolley cid ku tagtay ma jiri inuu soo celinayo ruuxuna hadduu faradkii sidiisii u tukado sidiisii uu laba yimaado oo uu sidiisii dee aan wax ka dhimani aanu jirine uu laba yimaado laba arrimood baa ka ratimay culimadu yidhaahaan waa marka wejgeedii kaamilkaa loo yimaada hadduu faradkii la yimaado waysalaam ku tukada ama arkaanteedii barh ka taga ama kaasi waa farad dee aan jirin oo lagu soo celinaya lakiin faradkiisii hadduu si u dhambeeyo oo wejgeedii kaamilkeeduu laba yimaado laba shay baa kaba ratimaya mid weeye waajib baa saarnaa ruuxan farad ilaahay ina saaray buu ahay faradkii u ka dhacaya taas wey arrinka labaadna ee waa shaygan ilaahay kuma kelife waa aqbalkan ilaahay ka aqbaliya ajri iyo sawaabka uu yeelanayo laakiin faradkii sidiisii buu laba yimi shay ka baxsan oo salaadii kaba baxsan oo kaleo dee aan maalan iyadii bal kuba soo noqonayo xaggii daacadii iyabuu laba yimi laakiin salaadii nafteedii aan kuba soo noqonayn waa suuradan oo kale waxaa la mid ah hadduu dee kuba weysaysta biyo uu soo qaado dad kaba soo dhacay taas ama soo xaday hadduu aqal uu dad xoog kaga haysta uu ku dhex tukanayo oo kale waa daartii maqsuubkahay mar uu cid ka soo qaatay hadduu ku tukanayo oo kale waxyaalaha caynkaasa way jiraan marka la eego culimada qaarkood usuushooda iyagoo le dee nahyiga waxani fasaad buu keenayaa de salaadaasi ma ansaxayso oo kole dee xanaabiladiiyo usuushooda way noqonayaan laakiin qolooyinka iyagu kala qaada nahyigu haddii aanu shayga cayntiisa waa daatadiisii ama shuruuddiisii dee la-aanteed aanu ansaxayn aanu u laamaynin wax kaloo khaarijiye yahay way kala hadhi karaan oo sixadii iyay kala qaadaya arrinkii waxay ka dhigayaan dee shaygani faradkii u ka dhacaya macnaha faradka uu ka dhacayaa waxay ka dhigan tahay afartankaa cisho hadduu dee ruuxii salaad tukanayey salaadiisii markay dhammaato afartankii cisho salaadoodii kusoo celi oo wada qadoo lama odhanayo laakiin maxaa jirta wax ajriya iyo wax sabaabay leeyihin ma jirto waa nasta dee bal qolooyinkaa usuushoodu ay tahay nahyigu si kastaba fasaad buu u keenaa usuushooda ay tahay cidda aan ahayn ee kala qaado nahyigii bal wixii dee isaga daatadiisa u laamaya ama shuruuddiisii laazimka ama waxaan kaba hadhahayn u laamaya iyo wixii wax ka baxsan ay kala hadhi karaan u laamaya kala qaada kolley waata yidhaahaan oo dee halkan sawaabkii iyo waxyaalahaasun bay ku khaas yeelaane laakiin waajibka riditaankiisii waatay kuba socdaan waana tay kolley intooda badani ay halkan culimadu leeyihiin ba kolley shaaficiyadna waa intooda badan qowlkoodii oo ah faradkii waa dhacaya laakiin oo qalo laguma laha laakiin wax sawaabo iyo wax ajriya ayaanu lahayn oo waa laba arrimood oo ka ratimayey ee camalkan waajibka ah marka sidiisii loolaba yimaadee isaga khalal ku jirtay aan loola iman haddii khalalku isaga ku jiro dee marka horeba ma ansixin oo waajib uu ridayaa ma jirtaa meesha taale bal baabu ijtinaabi lmajduumi wanaxwihi waa baab yaroo kooban oo xadiis keligii inooguba dhimanayo casharkii horena intaynaan taxriimulkahana soo bilaabin dee axaadiis waxooga ayaynu soo aragnay oo la cadwa iyo ti aynuba baabkuna halkaasu munaasabadiisu ay ahayd kolleyna xadiidkan dee axaadiista kalea lasoo sharaxnay oo habeenkaa hore ayaan waxoogaa kuba joogsanay malaha xagga munaasaba ahaan iyo waxaaba ahayd mala inuu xadiidkani baabka taxriimulkahana ka horeeyo baabkii hore inaan cudur laysu gudbiyaa jirin iyo wixii kuba tacalluqsanaa iyo daacuunka ugelin iyo axaadiistii ay isu keen daba socotay hadduu beled ku dhaco dekaa joogtaana hadduu ku dhaco ka bixinay iyo ti inuu raaco taas baaba ahayd oo iyadoo dee saxiixa bukhaari kolley lafdigani muslim inooguma sugne xadiid kuma sugnaa laa cadwada uu la socday uun wafira min almajduubi aakhirkiisana uu ahaa laa cadwa walaa diyara iyo walaa safar haddana wafira min almajduub ba ay wada socdeen xadiid kale ya wada hal laftigaas iyada saxiixa muslim kuma sugnaa bal ruuxii judaamaysnaa dheeraantii lagaba dheeraan iyo naxwi wixii lamida dee cudurada caynkaasa qabay xadaثna yaحyى بن yaحyى qال أخbarana hushayم xa وxadaثna abubakr بن abi shaybata qal xadaثna شharيk بن cabdالlahi وhushaym بن bashir عan yعla بn caضاء عan cmr بn الsharيd عan abihi qal anahu qaal sanadka waxaan filaya horta intiisa hore waa dadkan soo aragnay sharik بn cabdالlahi nakacina kolley horeynu usoo maray ba sharike oo markaa de waa dhowr meelood buu kitaabkaga jiraayo kitaabuliman iyaba ay kaba mid ahaayeen ama camr bnu shariid kolley xadiid kalena waa dambeeyaayo aan sidaa usii dheerayn waa dambeeyaa aabihiina shariid ibnu suwayd baa la odhanayo aabihii waa saxaabi kolley reer daa'if ahaa waftigii reer baaifna la socday xadiidkuba iyagu kuba tacalluqsanaayo waa saxaabiga kolley xadiidkaa dambena markaan halkan shicirka gaarnayna lamana sii dheero taas waa xadiid nooguba iman doono waa inaha malaha kitaabka ay kuba leeyihiin wuxuu yihi marka haddaba shariid ibnu saw- suwayd qaala wax shariid la yidhaho dee kitaabka muslim inooguba sugan isagaa jira nin kale ma jiro shariid la yidhaaho kitaabka inoogu jira ma jiro qaala kaana fii wafdi saqiifin wafdigii reer saqiif waxaa ku sugnaa oo wafdigii markii rasuulka ilaahay muddo xisaariyee ay suurta ee adkaatay sidaynu soo marrayba halkii cabdullahi bn abi umaye iyo xadiidkii dee ninkii bal marka ahaa waxa weeya dee dadkan kolley dumarka de adigu si sunka lahaaba waxaan kutusaya ina baadiye iyo markaas oo lahaa taa waa xadiidkiisi de waa ti aynu soo aragnay inaan maalintaa fadxigu dhicin oy laabmeen iyaga habdaba kadaba yihin markay arkay inaanay dee muslimiinta hareerahoodiina la wada islaamay iyaga ay keligood yihiin oo wax awooday cid u leeyihin xataa dadkii jaarkooda aanay jirin bay rasuulka ilaahay kadaba yimaadeen ee madiinay ugu yimaadeen kaana fii wafdi saqifi rajulu majduumu nin judaamaysan oo judaam leh faarsala ilayhi nabiyu salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay baa u diray oo wuxuu hi ina anagu qad baayacnaaka dee waana la islaamayo waanu kula baayacono islaamkaagi dee baycadii waan kaa qaadnay be farjic adigu iska laaban taas buu rasuulka ilahi yihi salawaat ullahi wasalaamu calayh waxaan filaya caawa waxaan ugu yar joogsadaa ma jiray ila tahay habeenkii dhaweydna in laa cadwa axaadiisteedii iyo haddana xadiidkii kale ahaa inay kan waxay isku baab noqonayaan laa yuriidu mumridun calaa musixin axaadiistaasay isku baab noqonayaan nin xoolo bukalihi yaanu nin xoolihiisa ay fayow yihiin dee kaga dhex darino amaanu kusoo aroorin oo taas oo kale taa axaadiistii jaanibkaas ahayd banataa iyadoo dheer aan soo marray kolley culimaduna malaa barhkood iyo kaba dhigay qaybtan ama u arkay inay mansuuq tahay oo axaadiista laa cadwa yidhi kuwaasaa ka badan oo nasakhay way jireen laakiin waa ta aan soo sheegnay inaan naskhi halkan la sheegan karin oo tacaarud na ma jirto xaqiiqiyahoon la jamcin karayna waa la jamcin karaya markaa looma baahna iyada markaa in baa naski lagaba dhigo taariikh ay kala horeyntoodiina maba hayno bal kalaamkooda barhkoodna tarjiixiyabay ulaba kaceene laakiin waxaan leeyahy nun wejka meesha jiraa waa in la jamciyo o bal matalan sida lagu jamcinayana laba dariiqaan soo aragnay mid waxa weeyaane in axaadiisa laa cadwa iyo baabkeedii taas oo walow aynu soo aragnay inuu markii dambe ka joogsaday abu hurayra xadiidkaa warintiisii laakiin keligii mu warinina dee saxaabo kaloo kala duwan baa warisay oo maha keligii oo waxba xadiidkaa lama odhanayo isagii baaba ka shakiyeyo halkaa imaka xadiidkaas ma xujaysanayna lama odhanayo waa kan ka joogsaday hadduu iloobay iyo hadduu si kale ugaba joogsadayba rag kalea wariyo saxaabo kale ah bal xadiidkaa laa cadwaana waxay kuba xambaareen say jaahiliyadu ictiqaadsadeen oo ahaa in kol haddii xanuunkani jiro iyadoon taqdiir ilaah iyo qadarkii halkan soomay dhiganahayn agtooduna kumay sugnayne xanuunkani dabeicadiisa iyo sidiisa iyadoon de haddaba taqdiir iyo qadar ilaahayba jirin inuu isagu ruuxan ka tegayo ruuxan kale u guurayo saa la iskuba qaadsiinayo oo dabci ahaanoo dee taasna waxaan ilaahay subxaana watacaala qorin oonu ruuxa u qorin qul lan yusiibanaa ilaa ma kataba allahu lana waxaanu ruuxan u qorin inuu ku dhaco kuma dhacayo qadarka ilaah weye bal markaa taasi waa mid waa axaadiisa laa cadwaa taasay tilmaamaysa ama axaadiisa laa yuriidu mumridun calaa musixin iyo kan bal maala fira min almajduumi firaaraka min alasad oo lafdiga bukhaariya iyo xadiidkan inaa qad baayacnaaka farjic oo kale iyo umuurahaasna waxay kaba dhigeen iyadoo wax kastaaba qadar ilaahay yahay wax kastaaba qadar ilaah wixii ilaahay ruuxa u qorin baa heli waxaan u qorini ma helayo haddana ruuxan dee xanuunsanaya mukhaaladadiisa iyo dhexgelkiisa iyo taabashadiisa iyo la joogiisa iyo la noolaantiisa ayaa waxay sabab tahay dee asbaabaha ilaahay un iyagana qadarkeeda leeyahay in xanuunkani ku gudbo markaa kolna waa la helaya musababkii waa imanaya haddii ilaahay qadaray kolna iyadoo sababtii ay jirto ayaa la helayna macnaa waxay axaadiisani tilmaamaysaa waa xaggii asbaabtii umuuraha caynkani mukhaaladadii iyo muraabasadii iyo mubaasharadii iyo jaanibkaasi inay asbaab yihiin iyaduna dee mala waxyaalaha kale dee xanuunkan ruuxani inuu kuba dhaco iyadoo arinku taqdiir ilahi iyo bal taasi waa saa e waana waktigeena waxaan filayaa janibka hayde in badan laguma socdo arrinka de iyada tari ujka labaadey kuwa kuba jamciyeeneen dadkiina soo magacaabay iyo kutubtay kuba kala sugnaayeen ee waxaynaan hayne way jirtaa culimadaadi uga soo naqliyeen xaafid ibnu xajarna halkan markuu xadiidkaa kaba hadlayo intaa sharaxu waa sharax aada u sarreeyo ama de wax aada u muhiima marka la eego si nusuustii aqwaasha uba jamciye isagu janib haba doorto waxa ay tahay oo weliba kutub aadna soo gaadhin imaka ibnu khuseyme oo kale oo hadal dheer kasoo naqliyo kitaabu tawakul ayuu kaba soo naqliya kitaab tawakul maanta lama hayo inta la hayo kuma jiro tawakul xaafid ibnu xajariyana waa kaa waa soo gaadhay waa kaa hadaladiisii talkhiisinaya lakin imika wixiina soo gaadhay kuma jiro tawakul intan kitaabka laga hayo bal masalan haddaba inay tahay arrinku horta laa cadwa xanuun la isqaadsiinayaa ma jirte waa taa faman acdal awal aan soo maray waa ku celin hadalkii hore aan ku celinaye laakiin arrinku muxuu yahay haddii ruuxii dhexgalka dadka caynkan iyo la joogoodii iyo taabashadoodii waxaa dhici karta ruux arrinkan inuu xanuunkii iyadoona ka qaad uu kan ka qaaday ahayna amar ilaahiyo qadarkii ay tahay xanuunku ku yimaado oo marka ay dhacdo ruuxii caqiida xuma halkaa inay ugaba timaado cadwadaa manfiga uu ictiqaadiyo yidhaaho ruuxana iqaadsiiyey arrinka uu markaa ku dhaco halkaa ee wax caqiidadiisii dhaawacaya haddaba taa si looga hortago waa sabdu dariica si loogaba hortago taa looga dheeraado ayaa la yidhi dee markaa fara ka qaado arrimahana ay jiraan ee waa tan rasuulka ilaahina inoogaba soo naqliyey wala xadiidka sanadkiisa maqal kuma sugan yahy inu ku jiraan wax la cunuu yihi dee kul siqata billahi watawakula caleyhi oo kale ee bal masalan waa baabadkaasunoo kolley ibnu jarir iyo kitaabkaan idiin tilmaamay tahdiib ulasaar iyo kolley isagana hadalkiisu halkan iyo dee aqooshii culimada iyo isaguna waa janibka qoladan tarjiixan dambe ama jamcintaa dambe dadka lahaa ayuu kaba dhigaya dee hadal dheerna waa leeyahay oo kolley waa hadalla de adigu marka leega luqada iyo si iyo jawaanibtan iyo waxaa siaad u baxsiya waa si yaroo aada u heersaro asahalay ama aada u faa'iido badan bal taaba weeyan xadiidkan baa intaasaan kuba dhaafaya baabu qatl xayaati wakayriha abeesooyinkii iyo wixii kale lamidka waa israac iyo abeeso iyo masiyo iswada raaci waxyaalaha dee sumtale dadka dhibta weyn u leh layntii la laynayey oo xataa xarabka dhexdiisa laguma laynayey sababto waa dararkoodan iyo dhibtan ay leeyihiin ayaa laga hor laga hortegayaa la daafacaya haddaba bal kuwa layntoodii iyo wixii bal matala kale meesha inoo raacaya ayuu baabkiisa yahay bal waxoogaa markaan yar sharaxno xadiid baa jira un walow xadiidka ibnu cumar oo dheer noqon doono duruq badan buu leeyahy waa xadiid keliya waana ka iyada insha allahu tacaala bal masalan ka caaisha mooye kayna uxigaya ka labaad weeye markaan labadan ka caashaya ka ibnu cumar ee hore un aan siraacino ayaan waxoogaa in yar yar taaban doonaa marka dambana axaadiisa kale ayaan siraacin doonaa si casharku inoogu yar socdo weeye kolley joog kol adaan inun yar ogaanay waxyaalaha kale waa axaadiisii kuwa lamidkaa ama xadiid keliya duruqdii weeyaan oo markaa waxay noqon doontaa inaan dee carabka marina in sha allahu tacaala xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna cabdة بn sulayman wbn numayri can hishaami xa وxadaثna abu quraybi qala xadaثna cabdة qala xadaثna hishaam hishaamku waa ina curwa can abihi can caaishaةa qaala amara rasuul الlahi slى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi wuxuu amray biqatli ditufyatayni labada dhiid kale dilkiisa la dilo kaas buu amray fainahu isagu yaltamisu wuxuu macnaa ridayaa ama tirtirayaaba albasara yaltamis asalka hore macnaa yadlub weeye dalab laakiin halkan siday inoo dambaysaba alfaada dambe xadiidka inoogu iman macna dabsi weeyaanoo macnaa ama ha noqoto qubusu miyuu leeya noocaasi sunsiyaaduu leeyo araggiisaba waxna kaba dhalanayso ama dee taas waxa weeye wuxuu ridayaaba danta albasara oo yusibu wuxuu asiibaya alxabala uurkiyo haweenaydii dee naxdinta lagaba naxayo ama si zuuri odhan doono malaa wax sumiyo oo u leeyo iyadoona ruuxii taababa gaadhaya adigu bal fazac iyo argagixi baaban u tiirin karnaaye uurkana waaba soo ridaaye macnaa kaa in la dilo وxadثna اسحاq بن ibrahيm qال aخbarana معaawiyaة qال aخbarana هisham بhada الاسناad aخbarana abu معaawiyaة qال aخbarana هisham بhada الاسناad وqاla alabtar waduub dufyatayn macnaa xadiisyada dambu inooguma dambeeyaa abtari waa dufyatayn waa tii marka horeba inooguma sugnayda abtar baa la socotay hor ziyaadaha lakin xadiidka ibn cumar iyo keyrkiiba u inooguma sugan yahayo bal markaa wuxuu rasuulka ilaahay amray weeye in la dilo macnaha bal waxaan leenahay alxaya iyo asocbaan iyo halkan baad keliyan ka wada dhigaynaa wax lasoo reebi doonaa insha allahu tacaala jiri doonto on arki doono macaan baa mise isna waa khaas baan arki doono noocyadaa dee sunta baynu ognahay dhibtiisa oo dee la isagama warramayo dhibtooda ay leeyihiin in la laayo taas baa uu rasuulka ilaahay amray bal xadiis abi da-uud iyo kuma sugnaa waxa weeyaan waa dee boorin adag oo layskuma boorinayo leyntooda oo inaan la dayn ee la laayo ruuxa bal masalan u daayo u diri waayo de waa xayadii ama abeesadiyo de waxaa baabkeedaba ah u diri waayo makhaafata sarihina falaysa mini way isagoo ka baqanayo hadhow lood haddaad ka disho de waa kuwoodii iyadaas dee markaa lamidka ahaaba kusoo doonan doono iyadana waa ay ku qanin doonaan aardoon baa meeshii ayaa kugu iman doona kuwaasi saarigooda haliilkiisa ka baqdaa iga midba maaha macnaa waxa weeye in la dilo oo de waa kaan arki doonaa xaramka dhexdiisu kuma dilay bal rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh xadsa kuma soo marnay fawaasiq buu ku magacaabay ruuxuu isagoo salaad jiru kuma dilaya hadduu salaadii isagoo kuma jira hadday dee taa ay u suurtagelayso bal markaa waxa weeyaan waa dhiirin horta adag wey marka labadan sifana malaa de walow noocaa la wada laynayo wixii dhib la bal mid laga soo reebi doono mooyo dee dhib bay wada leeyihiin be waa kuwa iyagu arrin ziyaado a leh oo tan rasuulka ilaahay tilmaamay ba xadiidkana inooguma soo socota kolley duruqdiisa dambe alabtarna waxay leeyihiin waa ka alqasira dana malaa waa mid dee dabadiisan ay gaaban tahay weeye waxba goytaan ma odhanayno dufyatayna waxay leeyihiin oo ay kuma fasireen asalka hore dufya waa wuxuu leeyahy waa khad ama xariijin saasa waa laba xariijimood ay dee dusha ku leedahay waa anwaacdan xayaadka un mid kaba mida laba khadoo saas oo kalea oy leedahay dusha ku leedo laba liid oo saas ah oo dhabarkeed ah taas le labadaa nooc macnaha dhib badan bay leeyihiin ama sub siyaada ay leeyihiin waa tan ah inay ruuxii indhaa kaba ridayaan bal in waxa weeyaan umala aragoodaasi ama sumiyo kale leeyihin de hadday cadhuf ay kuwa tufeen ay tahay iyo de inay naxdinta iyo fazaca ama wax kaloo ay leeyihiin daraaddeed ba haweenaydii uurka lahayd ay cilmi ugaba soo dhacayo markaa kuwa adaynina weeye edilo markaa waa a xabsi ama ziyaado ah oo tan ah bal intaa waxay dhaafsana xadiisyada kale inooguma imanayaan وxdثnي cمر بن محمد الناقd qال xdثna سفyان بن عyynة عن الزهري عن sالم عن أbيه عن النبي صلى الله عليه وسلم wuxuu rasuulka ilahna qاal اqتlوu lاya الحayاati bal waxay leyihin جمع xayatin horta weeye waxaaba yidhaahana tadan iyo tanis maaha ee mdkrka iyo mnaskaba xayo waa lagu iطlaaqa walow barhkooda ay dee xayuut ay soo naqliyeen oo mdakerka laguma magacaabo bal waxaan leenahay de xayadi iyo socbaalki iyo maanta waa baab keliya ee baabo keliya unbay isku yihiin noocyadaa ama xayaadkaa laaya wadad dufyatayni walabtaratani waa taksiis unoo waa iyaga gaar ahaantoodii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh oo bal matalan sii khaas yeelayo ka isagoo labada dufya leh kolley culimadu sidan halkan kutubta markay sharxayaan ay wada yidhaahaan wuxuu baabay uma alkhadaani alabyadaani calaa dahri lxaya waa laba khad oo ama laba liid oo cad oo abeesada ama korkeeda kuba sugan asalka hore dufyadna waxay leeyihin geed ay addowm yidhaahaan halkana maqli baa igu sugna maqliga waxaa laga yaabaa midhihiisaba inuu yahay caleentiisa waa geed ay leeyihin dhirtan timirtuu shabahaa oo caleentan bal caleentan dee timirtana nafteeda dee kuus waaba la yidhaha ama kuus baa taa lagaba cabira ee caleentiisaas ayaa dufyada asalkeeda hore ay tahay waa tashbiih unoo labadaa khadee dahrigeeda kuma sugan laguma shabahayo geedkaas waa geed roon oo dee kolley bilaada carbeedna horta masar iyo saciidkeediyana kuma yaala yidhaaha addowm ay yidhaahaan addowm oo midhihiisana ma magacan maqli kolkalena geedkiibay kuma idlaaqaan kuusna waa caleen ama dufyadna waa caleenteeda ama kuus waa tan dee caleentan ama dee waxaan caleenta shabahaya ay leedahay geedka nakhishiyo culimo kala duwan ba nisbadan xambaarsan alkhawaas sida ibrahim alkhawas imaamka zaahidka iyo rag kaloo dee khaasatanoo malaa sabiilo iyo waxyaalaha ta laga samayn jiray samayn jireenoo shaqadooda taas bay ahayd oo markaasaa deeta laqba ama nisbadan ee uba timi e haddaba adigu waxa weeyaan un macnuu arrinku tashbiih haba ahaadee waa taa labadaa khad dhabarka kuba leh taas dila waa mid wal abtarana waa kaa dabada gaaban leh isagana dila fainahumaa yastasqidaani fainahumaa labadaasi yastasqidaani sintiya taadu maanta dalab ma faa'iideynayaan macnaa way ridayaan weeye alxabaar uurkay soo ridaan wayaltamisaani macnaa yadmisaani baan ku fasiraynaa halkan macnaa way dalbayaanto macnaa way tirtirayaan oo albasara basarkii bay tirtirayaan kolley dee waxaan filayaa imakaba caalamkaa ballaaran waatan oo in masaskan iyo abeesooyinkan iyo waxaan dee wadamadeenanba joogin oo aada u waaweyn iyo waxyaalo kala duwani way jiraan ibnuljawsi baa suuqurbabi kala soo naqliya kitaabkiisa kashfulmushkil waa saxiixeyn waxyaalaha uu leeyahay ishkaal bay leeyihiin buu kuba fasiraa dhowr mujalad buu ku madbacaysan maafar iyo aya laakiin dee anigu im wfi baan kala soo naqlinaya hadalka kitaabkiisuna waa kitaabka madbuuce ayuu kasoo naqliyaa inuu isaga ku yihi ciraaq alcajam waa waqtigiisi ciraaq alcajamna ciraaq ba imakana ciraaq bay odhan jireen kollay dhulkii farisia dee ka yar durugsan iyada ka kuxiga xaggaasna ciraaq alcajam bay odhan jireen oo dhulka aan intan so ka ahayn ayuu lahaa nooc dee noocyadan kaba mida abeesooyinko araggiisa naftiisa aragga uu ruuxu arkay uu kuba dhimanayo ayaa jira taas bula waa aragga uu arkay de waxaan waaweyn oo kolkol aan arkayno marka ay soo duubaan dee wax weyn liqayoo kale iyo taasba malaa araggiisa u arkay bal de isagaa wuxuu kasoo naqlinaya inuu leeyahy baritaankan meel uu maray la maray malaa dee ruuxoo kabale iyo waxyaalahaas iyadna dhib bay lahayd ama dhimashay keenaysay buu idhaahayo bal markaa waxa weeyaan waa anwaacda qaarkood mana ahayn dee meel kasta laga wada helaye laakiin khaasiyo ziyaado a lahayd darar ziyaado a leh oo dararkii keenaya markaa ama fasax ha noqoto ama wax kale haba noqote ruuxii dee kollay argagaxan iyo tan inay haweenaydii idhmi kagaba soo dhacayo keenaysay malaa araggiisan iyo ama wax kaloo isagu uu leeyahay inuu ruuxii dee dabsi kuma keenaysa xaggii araggiisa noocyada caynkaasana bal taas dila buu i rasuulka ilaahay fainahumaa yasasqaadin xabala yaltamisan albasar qaala wuxuu yihi waxaa odhanaya salim fakana ibnu cumar waa xadiidka ibnu cumaran sheegayna kale macnihiina imaka waa inoo daahirba laakin de waxyaalo ziyaadaha inoo soo socda wuxuu ahaa ibnu cumar isagaa duruq badan yeelanaya xadiidkeena cumar yaqtulu mid dila kula xayatin waa abeese iyo mas kastoo wajadaha uu helo uu dili jiray macnaa de rasuulka ilahi muxuu yihi uqtulu xayaat waa amar caama mu kala reebin xayaadka o dhan laaya kuwana weliba waa dee aad bu ugu sii adkeeyey un dadka e laakiin maha iyagu in la dilayo haddaba ibnu cumar markuu xadiidkaa rasuulka ilaahay kaba maqlay intii ka dambeysay xayo kastuu arkaba uu helo uu dili jiray meel kasta ha ka heleen fa absarahu waxaa arkay ibnu cumar abu lubaabata ibnu cabdilmundir saxaabigaas abulubaaba ibnu cabdilmundir aw zayd bn اkhadaab riwaaya inoo dambaysta labadoodaba la israacin doono riwaaye abulubaaba unina way inoo dambaysaayo aw zayd kaba maqan yahay labaduba waa laba saxaabiyo asxaabtii rasuulka ilaahay waaweyneyd kaba mid ah abulubaaba waa nin ansaaro reer aws ah kolley axaadiista xoogaan badnayn waa leeyahe laakiin labada saxiix xadiidkan uu ku leeyahay abulubaaba magaciisa waxay idhahaan bashiir oo kolley nin kale oo mubashir la yidhaha iyo nin rifaaca la yidhaha walaalahayn waa jiray waxay soo naqliyaana rasuulka ilaahay markii uu bedel u baxay waa ninkii uu madiine kagaba tegay dadka sii tukanaya taas oo kaleo saa daraaddeed baa saamigii reer badar uu qaatay meelaha qaarkood hadday albadriyu dhacdona malaa waa jaanibkaas weeye nisbada ayay noqonaysaa waa isaga madiine markaa ali ahaan iyo amiir ahaan sii joogayba ama zayd bn اkhadaab waa dee cumar bn khadaab walaalkii ka hor islaamay dagaalkii lagu dilayna waxa weeye lagu dilay yamaama isagoo xadiidkan unbu leeya wax kala mala waa xadiidkan ayuunbu yeelanaya zayd ibn khadaabi wax kalu leeya ma jirto de waayo rasuulka ilaah wax saaba si markaas dee aan geeridiisii aan lagama joogin ayaa isaguna dadkii la dilay oo kamid ah sanadii koob iyo tobnaadba dagaalkii yamaam markii la tegay muslimatlkadaab lala dagaalamayey oo raayadii muslimiinta ninkii markii horeba hayay bal matalan waa dadkii badnaa ee lagu dilay ee saxaabada ahaa aada u badnaa ayuunbu kaba mid ahaa haddaba labadooda mid baa arkay walxaal huwa ibnu cumar yudaaridu u eryanaya xayatan maanaa xayu arkay abeesoo arkayba waxa weeye markaasa waa eryadiisi uu dilo faqaala wuxuu ku yihi waa labadooda kii de kolba ahaa abulubaba mazayd inahu shaniye qad nuhiya waa la nahiyey can dawaati اlbuyuuti can qatli dawaati اlbuyuuti kuwa aqalada gala ama aqalada kuba sugan noocaas de kolley noocan abtarkii maaha dadufyatin maaha noocaa de khatarta a maaha waxay lafdiba inoo dambeeye aljan ama jinaan laguma jamciyo oo ay yidhaaheen un de waa noocan bal mamasaska kamida oo cad oo dhuuban oo bal masalan taasba ama kuwooda waaweyn maaha ayaa jinaan jinaan lagu magacaaba ama jan lagu magacaaba waana lafdigu inoo dambeeya waanan yar eegi doonaa markaas qur'aankaba tahtazu kaanaha janun nebi muuse ushiisii waaba qur'aankay dhacday bal markaa dambaan yar eegi doonaaye haddaba kuwa iyagu aqalada lagu arko ee dawaatulbuyuut dilkooda haddaan loo digin waa la nahiye waayo maha guud ahaan ba ha dilin e waa in loo dige sida loogu digaana way noo dambeysaa وxdثna xاaجم بن الوليد قال xdثna محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرني سليم بن عبد الله عن بن عمر قال سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يأmر رasuulka ilahy aan مqلay xaal أمrayo بqتل الكلاب baltaa markii dambe in la نسkay waynu soo ogaanay يقuل waxaanu ku qowlayay اqتلوا lاya الحyاaتi bal xayooyinka ama abeesooyinka iyo masaska iyo wlkilaabi ayda wlkilaab alxayaati wlkilaaba iyo ayda waqtuluu laayo dad dufyatayna waa taksiisun kaa labada khad leh ama labada liid iyo walabtara fainahumaa yaltamisaani اlbasara wayastasqidaani اlxabaala oo waa dumarkii urka lahaana urkay kaba soo ridaan qaala zuri zuri ba wuxuu uhi wanura waa hadal zuhri ku taagan eeg wanura waxaan u malaynaynaa dalika arrinkaas basarkan ay dee ridayaan iyo uurkan ay soo ridayaan waa min sumayhima sunta ay leeyihiin ee ziyaadada inay tao wixii kale ka sun badayn marka suntii baaba aasaarteedi ay noqonaysaa inay waxyaalahan ay bal masalan kaba dhacan iyadoo la islama gaadhin qadiyadoodii wallahu aclam qaala salimun salim ba wuxuu yihi oo bal masalan de waa laba macno oo mid ahaan weeyaan oo sande uu imika zuhri yihi oo arinku uu noqonayo basarkan ay la tegayaan ee ruuxii kuba indhabeerayo iyo xabalkan ay ridayaan waa khaaso iyagu ay leeyihiin oo aragga iyaga la arkay ayay bal waxaani kaba dhalanaysaa basarka insaanku markuu kuba dhacaa umuurahani kaba dhalanayaan waana riwaayaadkan dee siday nooguba imanaysa dee bal kollay tay raajax yeelaana waa taasoo waana nooc waana taan leenahay dee saaxibu kashfi lmushkil iyo hadalkaa uu soo naqlinayay iyo bal waa waxyaalo jiro kollay dee malaa akhbaarahaas oo waa noocaasun dee barhkoodlana way u qastayaan waxaan na waa jira oo basarkii oo kale dee lasciya nashiya lakin kollay taasi waa yar fog tahay bal taa horu baan ku daynaa waa kan zuhrina taa kuma fasireen qaala salimu qaala cabdullahi bni cumara falabitu marka rasuulka ilaahay taa ka maqlay waxaan negaa muddo la atruku anon kaba tegeyn xayatan xaye araha an arko ilaa qataltoa dee ano amarkaa fulinaya ayaa xayadan arkaba waan diri jiray fa bayna waqti ana udaaridu xayata yowma min dawaati lbuyut maha dee abeesaweyna may ahayn waa nooca jaanka laba yidhaaho kuwa iyagu aqalada galaba ah ama aqalada lagu arko anoo eryanaya ayaa mar rabi waxay soo maray zayd bn اkhadaabi aw abu lubaabata wa ana udaariduha anoo eryan faqaala wuxu uhi mahlan balukaadi ya cabdاllahi cabdillaahi waa labadooda kolba kii soo maray faqultu waxaa yihi ina rasuula اllahi salى الlahu عalيه wasalam amara biqatlina rasuulka ilahi oo amray in la laayo qaala markaa wuxuu yihi abu lubaaba ama zayd ina rasuula الlahi salى الlahu عalيه wasalam naha waa nahiyey can dawaati lbuyuuti kuwa aqalada gala ee ama buyuuda u saaxiiba ama cawaamirta lagu magacaababa rasuulka ilaahay waa nahiyeyo waxba dhici karta inay yihiinba aanay wax dee xayawaankii asalkaa aanay ahayne jinsan isu soo ekeysiiye ay yihiin baba suurtagala markaa digniin bay kuwaasi u baahan yihiin waa sida dee axaadiis ay nooguba dambeysa iyo riwaayaadka ee bal ha ku degdegin وxdثnي xrmلة بن yaحyى qال أخبرna بن وهب qال أخبرnي يuنس وxdثna cبد بن حمaيد qال أخبرna cبدالرزاق qال أخبرna معmر ح وxdثna xسن الحلواني kole xulwani waa magaalo malaa dee ku taalay baa dhulkan craaqdaas koley mal ama dhinaca craaq dee uga dhaweyd geestii cajabku deganaayeen taasba weeye nisbada sheekan iyo dee dadka taa looba nisbeeyo waayo ayma ka dambeysay oo alxalwaaiyu ama alxalwaaniyu ay u timaado kol kolna nunta ay hamsata fataa jirta waayo imaamka weyne shahiirka aimadii xanafiyada kaba midka ahaa kaas isaga haabihii baa iibin jiro waa libeyc alxalwa alxalwaaiyi haddii xaada la fadxiyo waa xalwaaniyi laba idhaha ama alxalwaaiyi waa nisbatun ilaa beyc alxalwa aw sancatiha ama tani waa xulwaan waa magaalo macruuf ahayd weeye xulwaan taas bay ahayd imanka nisbada sheekana waa ta dambe حلوان wy حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناad بhذا الإسناaد غير أن صالحا قال وxuu yihi حتى رأنيi أبو لبابة بن عبدالمنdir وزيد بن الخطاب eeg waa riواaيadan labadoodiba markaas way wada arkeenoo فقاaل waxay yidhaهeen markaa labadaba xadيiثka way wada wariyeen إنه قad نهىa رasuulka ilaahay uu نahiyey عن dawات البيuuت وفي xadيiث يuنس اqتلو الحyاaةi وlم يqل mu oran led dufyatayn وlabtara oo bacnaawa ee iyaguna way ku jiraanoo kamid weeye weli xadiidka iبن cmar waa inoo socdaa bal xoogaa waa badan yahay ba xadiidka iبن cmar وxadثnي محamed بن رمح qال أخبرna lyث ح وxadثna qتayبة بن سعيد ولفظ lah qال xadثna lyث عن نافع أن abا لباbة klma بن cمر in cمar buu la hadlay yftaxa lahu si uu u furo baaban albaab fii daari halkaa daartiisa iyo gurigiisa yastaqribu xaal uu dhaweysanayo oo dalbayo dhow ama dee bihi ay bihada lbaabi ila lmasjidi xaggii masjidka oo waxaa arrinku yahay saxaabigani waa nin awso quba iyo iyagaa degi jiro markii hore deegaankiisu halkaasuu ahaa malaa ilaa waqtigii rasuulka iyo markii dambe uu madiine usoo guuray ibnu cumar bay jaar noqdeen gurigiisii markaa marka la eego masjidku xaggu ka xigeen ee gurigiisa ibnu cumar baa ka xigeen malaa dee guryo kalena way ka xigeen haddii markaa wuxuu u baahnaa dee inuu soo wareego guryaha ka soo wareego isaguu weydiisay malaa gidaar uu markaa xaggiisa ahaa inuu albaab ugaba furo yar oo uu halkan masjidkii ayaa uga dhowe uu halkan masjidkii kaba tago yastaqribu taas bay tao wuxuu dalbayaa waa masjidka dhawidiisa oo dariiq ba ayaa baabkan uu furayo aqalkiisa dhexdii dee maha maqsimadii waa daaradiisii dabadeede uu uga furayo ayaa wuxuu kugaa ugu dhowaa marka halkuu soo wareegi laha u masjidkii ayaa halkan dee uu dhaqso u gaadhayay oo meeshaa ugaba dhoway taasuu weydiistay fawajada markaasaa dee isna uu ka aqbalay oo meeshii baa la doonayey in la furayay fawajada waxay heleen alkhilbatu waa jamcu gulaamin weeyaane waa khilmaantii iyagu meeshan ka shaqaynayo dee khilmaantuna waa addoomahoodii iyoba taas iyagu albaabka furayey jilda jaanin waa mas haragii waa tan dee markan uu waa kan xuub siibta maskaynu aragnaba inaguba waa ka xuub siibta ee isaguba maalan de waana tan oo dadkeenuba waa la yaqaanaa la arko haddaba waa xuubkiisii sare ee uu ka dhex baxay taas oo de meshii markaa waa joogaa weeyaan oo isagii bay arkeen jirda jaanin faqaala cabdullahi markay taa arkeen jirdigiisi ay arkeen ayay ilta uu yihi iltabisuhu doondoonoo faqtuluhu baljaanka haddaba bal laftigan jan waxa ay tahay jamiciisna waa inoo dambeeyaayo jinnaan oo nuunta laba shidaye ee asal qur'aankana waa tan jan kollay laba meelood baabay ama laba macno u yimaadaayo marka la eego xagga abuurka jaanka oo abuljin iyo bal matalan taasoo khuliqa aljaanu min marijin naar markaa jaankaasi waa abuljin isagu kaasi waa jinka aabihii weeye ayaa wixii laga abuuray uu ahaa dee ololkaasi iyo maarijkaa dabeed waxaa kaloo ah bal kaanaha tahma tahtazu kaanaha janun waa ushi nebi muuse laba sifa u wada yimo kaanaha janun lakin waa lagu shabahayo si waxay jaan tahay iyo sucbaanun cadiim iyo xayatun tasca iyo waata ay waatimin qur'aanka uba yimaadeen kale culimadu say xagga tafsiirka kuwa jamciyaana waxa weeye xagga jurmigeeda marka la eego dee socdaankaa weyn ayay ahaydba jurmigeeda marka la eego wax weyn bay ahayd laakiin degdegii ay lahayd iyo surcat alxaraka iyo khifadeediina ee maskaa dhuuban ee bal masalan aan saa usii weyneyn oo dee kan kale xaggii surcad iyo khifadii iyo inay wax isaga cusaynayaan maba jirteen uga badan taas bay ahayd marka lejaan oo kaley ahaydna waa xagga khifada iyo surcada iyo degdega dee sida kalena laakiin waxaa weyne markii dambe wixii oo dhoodii dhoonba wada liqay ayay ahaydba in jinaanna waa laguma jamciyaaye bal markaa kollay jaanka tay yidhaaheen ama alxayat sagiira dabiqatu baydaa ma waaba maskaa dee dhooban ee cad ee saas oo kale aan kaa waaweyn ahayn taas baa jaanku uu yahay jinaanta inoo dambaysaana waa taa kan uu arkay xubkiisiina kaasuu ahaa isagii bay doondoonayeen si loo dilo faqaala abu lubaabata wuxu uhi laa taqtuluuha dilina faina rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalam naha waa nahiyey can qatli ljinaani alati hiya fi lbuyuut weli alatii fi lbuyuut axaadiista waa dib baan usoo yar laabi doonaa waxoogaa yar ama masalade jinaantaas waa jamcu janin nuuntuna uu shidan yahay jinaan haddii idhaaho jamcu janati bay noqon kollay laftiguna eeg wuxuu keenaya jin iyo nuuntu guud ahaan sidaan urogrognaba qarsooni iyo satri iyo astur bay keenaysaa jinka waxaa jin loo yidhi de waa kaa indheheedii buu kaba qarsoon yahi jannada waxaa janno loo yihi dhirteeda badan iyo waxaas baa iyadana qarsooni baaba jirto oo kale noocyadana waa tan ee bal laftigu kollay taasuu keenayaaye ee imaka noocaas jinaanta markaa jinaan haddii la idhaha jamcu janati bay noqon jinaan markaan idhahn ninku shidnayn janaan haddii la idhaha jibtaan fadxinana de waaba ahlqalbi iyo taas buu noqdaayo jinaanka taas buu noqdaa janaan marka jibta la fadxiyo jinaanna waa lakin jinaanna waa jamcu janin oo de waa kelimaadkan isku dhow dhow laga yaaba xarakaadkaa yari macnahoodii ay kala duduwayaan ama xarakaadkaasi ay kala duwayaan iyo shadadaas وxadثna شhayبة بن فروq qال xadثna جرير بن xaزم qال xadثna نافع qال kاna بن cمر ina cمر وuxu a yqتل midlaya الحayaaةi kulahna damaantood ha kala reebin حatىa xadثna abو لbاbة بن cabdالمنdir الbdriy ilah ba uga horan bal haddii ay noo sugnaato rasuulka ilahi maalintii beder inuu kaba tegay saamigiisana waa la siiyo de ahdaaf rasuulka ilahi reebin uu raaci lahay نisbadu taas bay noqonaysaaye أna rasuul الlahi salى الlahu عalيه waسلم naha waa nahiyey can qatli jinaan اlbuyuuti taasuu u sheegay famsaka markaasuu ka joogsaday arrinkaas alayntoodii nooca xadaثna moxamed ibn musanى qaala xadaثna yaxya holqaطan can cubayd الlahi waa kii marka dhaweyd baan soo arkaynay qaala akhbaranii naaficun anahu samica aba lubaabata yukbiru ibna cumara eg naafic waa u joogay aba lubaaba wa imka xadiidkii ibna cumarba mahay abu lubaaba isaga ka warinaya ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam naha can qatli اljinaani وxadثna اسحاq بن موسى الأنصاري qال xadثna نص بن عyاaض qال xadثna عubayd اللh عن نافع عن عبد اللh بن cمر عن أbي لباbة عن النبي صلى الله عليه وسلم وxadثnي cبد اللh بن محمد بن أسماء الضبعي قال xadثna جuwayرyة عن نافع عن عبد اللhi أن أbا لباbة أخبرh cبد اللhi buu waramay أنa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilahi نhا waa nahyey can qatl اljinaan alati fi lbuyuut xadiidka ibn cumar waan sooda raacinaya ibn mascuud xadiidkiisa baasaa horteed baan markaa yar joogsan doonaa jinaantani macaan ba arrinkan mise waa khaas oo madiinun buu khaas kuba yahay waayo axaadiisa qaarkood baa tacliilsaasi kuba yimi waana axaadiis ay noo soo socotaan xadثna محamed بن mسنى qال xadثna cabdالوahاab yaعni الثqaفiy qال samictu yaحya بna سacيidi yaqul أخbaranii naafic yaحya بن سacيid markii hore muxuu ina lahaa xadaثna cubayd الlahi can naafici bama can cubayd الlahi can naafici waati aynu soo maray yaحya الqaطan buu ahaa imaka yaحya بn سacيid الأnصari weeye ninkani isagaa dee naafic ninka wax ka warinaya ah oo ninkaas naafic malik iyo la dabaqada ama kaba horeeyo de sgaaru taabiciina yaحya الqaطan isaga ma aha naafici maka halkaas naafic waa loo dhexeeya oo cubayd الlahi baa udhexeeya isaga ninkani waa anصari weeye يقول أخبرني نافع أن أbا لباbة بن عبد المنdir الأنصاري وkاna mسكنه بqبا qبا ayuu degi jiray فانتقل إلى المدينة فبينما cبداللhi markuu soo guurayna waa kan cبداللahi بن cمر weydiisay inuu aلباab ufuro فبينما cبداللahi بن cمر جالسا معه isagoo la fadhiyo cبدالمنdir ama أbو لباbة يفتح xaal u furayo khوqة lah wey khawqad waa albaabka yar ee saas oo kale ah de imika masjidka o kale haddii albaab yar lagaba furo dadkii aqalada ama ku dhegsan lahaa ay kasoo gelayaan oo kale iyo waa kii rasuulka ilaahayna saynu soo marray waktigii wafaadi doono yihi khawqooyinkaas oo dhan awdata abibakar mooyaane khawqata lahu id idaa wabahum bixajati min cawaamir lbuyut wuxun baabay arkeen hayo ama abeeso ama dee masbadhaho min cawaamir lbuyut aqalada kuwaa camira macnaa kuwa degan kaba midee lagu arko faaraaduu qatlaha dilkeedii bay dooneen faqaala abu lubaabata inahu qad nihiya canhuna waa laga nahiy waa la nahiyey rasuulka ilaahi baa nahiyey iyaga laytooda canhuna waa can qatlihina yuriidu wuxuu ujeedaa cawaamir lbuyuti halkan kuwa anhumooda ula jeeda waa awaamir albuyut qatligoodii macnaha waa kuwaa degan aqalada ama aqalada lagu arko wa amara waxaanu amray biqatli abtari wabidufyatayn waqiila waxaana mumaladaani yaltamicaani lbasara wayadraxaani awlaad nisaa yaltamicaani yaltamisaani baan soo aragnay yadmisaani baan soo aragnay yakhdafaani waa isla wada macnaa halkan yaltamicaana manaa yadmisaani wey way tirtirayaan albasara aragi wayadraxaani way soo tuurayaan awlaad nisaai waa dumarkii urkalaha وxadثnي اسحاq بن منصور qال أخبرnا محمد بن جهضم qال xadثna اسماعيل وهو عندna بن جعفر waxaan soo arki jir وهو بن جعفر isagoo yidhaahaa mala de mala trm khilaaf buu ishaaraya شhuراxda markay kamay hadlinba agtayada wuxuu ku yahay waa ina jacfar ninkani maaha ismaaciil kale ee waa ismaaciilka ibnu jacfar bu sidaas agteeda ku yahay waayo kolay shuraxdan yar eegayna cibaarada may arag bal sharaxa qaarkood waxaaba matigiisa ku sugnaa wahuwa ibnu jacfarin ayaaba dee isaga markuu sharxanayay sheekh aad mid ahaanaya can cumara bni naaficin can abihi qaala cumar bnu naafic libaasna waa kusoo maray abihi buu kaga warinaya waa saadisa hiqa kana cabdullahi bni cumara yowman cabdاللahi بن cmr wuxuu ku sugnaa maalin cinda hadmin lahu waa meel la dumiyo agtiisa kuma sugnaydo de waa albaabkaa la furayay fara-a wuxuu arkay wabisa janin jan oo ah dee noocaas aynu soo mar sheegnay dhalaalkii buu arkay faqaala wuxuu yihi itabicuu hada ljana faqtuluuhu dabagala jan kan oo dila qaala abu lubaabata wuxuu yihi wabiskuna kolley waa jildigiisu asa laftigii horeba aynu kuma soo maray abu lubaabata alanصaariy ba wuxuu yihi ini samictu rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam naha isagoo nahiyey can qatli اljinaani alati takunu fi lbuyuuti ila alaktaar wabadufyatayn fainahuma ladani waa labada oo noocaasi iyaga haddii lagu arka oo lama daynayo weeye yakhdifaani اlbasara wayatatab wayatatabacaani tatabuca halkan macnaa isqinaadii un weeyaane way raacraacayaan ma fii butuuni nisaa dumarka caloolahooda waxa kuma sugan way soo ridayaan w dariiqi ugu dambeeye xadiidkii ibn cumar waxadaثna harun ibnu saciid ilairiyo qaala xadaثana ibnu wahbi qaala xadaثanii usamatu usamat bnu zayd laysi weeye ana naafican xadaثahu ana aba lubaabata mara bibni cumara wahuwa cinda اudumi isagoo udumkii ku sugan waa qasrigii iyo xisniga oo kale yaba udum laba yidha aladi cinda daari cumara bn اkhadaab daartii cumar agtiisa kuma sugna halkaasuu joogay yarsudu xayata waxaanu dee u diyaar ahaa dabageliyo eryanayaba xayo ama de abeesa meesha kuba arkay binaxwi xadiisi lays ibn sacd bal kale axaadiistii ibnu cumar way noo dhamaataye axaadiistan iyada dee horta mid weeyaan oo amarkaa hore waa ta aan soo aragnay oo in xayaadka anwaacdoodii oo dhan la laayo weliba kuwan dee dhibkoodu sii badan tahayna rasuulka ilaahi aada buu ugu sii adkeeye laakiin guud ahaan wax xurmoy leeyihin ma jirto xaram iyo meel aan xar ahaynba waa lagu dirayaa si kastaa loo dirayaa lama daynayo intaas waan soo maray axaadiis kalena insha allahu tacaala way noo dambaysaa laakiin axaadiistan dee imika iyada halkan aan kuba aragnay ee ah noocaas baljaamka lagaba cabiray ama kuwa awaamirta lagaba cabiray iyo dawaatulbuyuut oo kale iyo waa la daynayaana waa tan axaadiistan inaguma sugan tahay marka aimada qaarkood iyagoo axaadiistan isu geynaya de gees waxay yidhahdeen horta dee waxa weeyaan waa tanoo waa la isfaraya in anwaacdii xayaadkaba guud ahaan la laayo laakiin marka la eego noocaas jinaanka laguma magacaabo ee madiine markay gaar ahaan tahay ayay tahay inaan la dirin ilaa loo digo oo bal masalan lafdibaa inoo dambeeya oo ahaa yar taxriij kaba cabiraya macnaa waaan waan idin cidhiidhiyeynaayo idinku adkeynayna ina naga tagtaan oo taas oo kale marka hadday saa ku tagto way mar labaad soo noqoto mar labaadna waa lagu celi mar saddexaad ama saddex shaaba laftiba yahay markaa dabadeed hadday noqoto waa shaydaana waa la dilaya haddii kale saa kuba tagtana dee waa la daynaya markaa bal iyagu kuwa madi ku khaas yeelay madiina waxay kolley axaadiis weli way noo socotaa inoomay dhammaan kolley waan isku dayi doonaa caawa baabkaynan iska dhameeyo insha allahu tacaala axaadiisaba israacino inkasta waqti waa yar dheeraanayo waxaa laftii inoo dambeeyaa jira inay madiina jin islaami ay joogaan waa madiina jin islaami baa jooga dee kol kolla iyagii awoodda ah kol hadday leeyihin inay waxyaalay su ekeysiyaan kuwan bay noqon karaan ee udiga oo haddii a u digtaan oo ay saa ku tagaanna dee waaba sax lama dilayo laguma degdegayo laakiin hadday ku tegi waayaan markaa dee maaha kuwii muslimka ahaaye la dee markaas waa gaalka ama dhibta lehe hala dilo taasoo bal matalan culimada qaarkood laftigaa inoo dambeeya iyo xaalada ayay iyagii khaas yeeleen ay leeyihin arrintani madiinay kuba kaaban tahay jinka noocanna iyaga ayuu kuba kooban yahay aimada qaarkoodna iyadoo jinku meel kastaba ku sugan yahay qur-aanka naskiisuna inay nooguma sugan tahay jin meel kale uga matalan kee yimi in rasuulka ilaahay waxa weeya loogu soo waxyooday waxay yidhaaheen iyo markay dhegaysteen sunaduna ay nooguma sugan tahay jin meelo kale ka yimi sida nasiibiin iyo islaamiy inay jireen oo rasuulka ilaahay zaad weydiistay oo kale umuurtuna ay ka wada dhici karto nooca caynkaasa ee cawaamirta ama dhawaatulbuyuuta aqalada lagu wada arko horta intaan loo digin lama dilaye waa la deegaya waayo dee inay dawaa'if kaloo la wadaagsan saawi jiraan aimada qaarkoodna iyagoo eegay bal matalan khaasatan axaadiisan aynu haynay ee aanay qeydku kuba sugnayn taa kalena ka dhigay inaanay khaas yeelahayn aimada qaarkoodna way kuma tegeen calaa kuli xaal nooca caynkaasa ee laguma arko cawaamirtaas dee aqaladii ee loo qaatay inay bal matalan wax noocanna yihiin kuwa dee dhibta badanna aan lahayn bal indaar keliya baa jira haddii ruuxa ay dee nafi kusi ku sinto oo isagu bal matalan taas oo kale ay nafi kuma sinto aimada qaarkood laakiin waa ta aan leenahay waxay ku khaas yeelayaan madiina bal haddii aynaan madiina laguma khaas yeelina meelaha kaleo dhan maayo de waa cawaamirta biyuuta lagu arkaya saasaa laftigu noqonaya bal axaadiian lakin axaadiis baa inoo socon doonta xadiis dheero abu saciidna waa inoo dambeeya insha allahu qasadan oo intan ama umuurasan waxa ka siyaadsanaya nooguma sugan tahay xadثna yaحyى بن yaحyى وabubakr بن abi shaybata وabu qurayb واسحاaq بن ibrahim lفظ لyaحyى qala yaحyى واسحاaq aخbarana وqala اآkخrاn xadثna abu muعaawiyaةa عan الأcmaشh عan ibrahima عan الأswad عan cabd لlahi qala kuna maعa النabiyi slى الlahu عalيه waslم fي qaari rasuulka ilaahay baan la joognay godna waanu ku jirnay meel gooda damala way hargaleen iyo waxyaalahi qaar baanu kuba sugnay والxaal qad unzilat calayhi lasoo dejiyey markaa wlmursalaati curfan suuradan walmursalaat baana kusoo degtay minana way joogeen fanaxnu anagu naakuduhaa rasuulka ilaahay uu aqriyayayo waanu qaadanaynay min fiihi afkiisaanu rasuulka ilaahay ka qaadanaya radbatan xaalata iyadoo qoyadoo dacdade markaasay cusbayd markaasay soo degtay iyadoo bal matalan rasuulka ilaahay bay kaba maqlayeen id waqtigaa kharajad waxa soo baxday calaynaa xayatun abeesun baaba nagu soo baxday faqaala wuxu uhi rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh eg xaram dhexdiina waa la jooga waa mina iqtuluuha dila faftadarnaha waanu u kala dheereen oonu de xaggeediiba u degdegen iyo de u kala horeynayaba faftadarnaha ay tasaabaqna ilayha linaqtulaha si aan u dilo fasabaqatnaa way naga dheerayso malaa meel bay kaba gashay faqaala rasuul llahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi arrinku waa uqtuluhadan rasuulka ilahi iyadoo xaram la jooga ayuu yihi dila waayo laakiin dee umay suurtogelin oo may dilin markaasaa uu yihi waqaaha allahu ilaahay uu ka ilaaliya sharakum marka iyada loo eego dilka la dilaa shar bay u ahayd walow dee ruuxii muslimkaa tin la fariya khayr ay u tahay amar buu fulinaya ay khayr u tahay laakiin iyada marka loo eego arrinku shar buu ahaayo waa dil la dilay sharkaynii ilaahay waa ka ilaaliyo ina dishaana kama waqaakum sidii ilaahay idinka ilaaliyo shara inay idin qadiinto ama cid kamida idin qadiinto si ilaahayba sharkeeda idinka ilaaliyo idinka xafiday وxadثna qتaybaة بن سacيidi وcثman بن abi shaybata qal xadثna jarيir عan الأcmaشh في hada الاسناad bmثl وxadثna abu qraybi qal xadثna xفs yaعnي بn kiyاsi qal xadثna الأcmaشh عan ibrahima عan الأswadi markii horena snadkan oo kale aan soo haynay acmaشh ibrahim an الأswad an cabdالlahi wa ina mascuudun lakin xadiiska loo raqab kaluu siiyey ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam amara wuxuu amray muxriman ruux muxrima eg isagoo eg xaramkii waa lagu dilayaa baan nidhi taas waa mid hore inu axaadiisteedii xaj ugu soo maray iyadiyo waxyaalo kaloo la socday arrin kale ruux hadduu muxrim yahay waa ruuxii aan loo ogolayn sayd iyo waxaa inuu dilo ruux muxrim uu amray biqatli xayati biminan inuu adeese ku dilo mina taas u amray halkana minun bay joogeen bal taas waa xadiid kale xadiidkii hore haddana waa raqamkii hore dib usoo celiyo waa xadiidkii hore dariiquu leeyahay وxadثna cmr بن xفs بن kiyاs qal xadثna abي qal xadثna اأcmش qal xadثnii ibrahim عan الأswad عan cabd الlahi qal baynama wqti naحnu anagu maعa rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم fي gaarin god aanu kuba sugannahay mina ah bmثli xadiiثi jarيri وabi mعaawiyata adigo ayaa rasuulka ilahi abraynaabe sidaa dilaan maxayada وxadثnي abوظاhري أحمد بن cمر بن صرح qal أخbarana cabd للahi بن وهب qal أخbaranii malik بن aنس عan صayفiyin wahuwa cindana mawla bni aflaxa agtayada malaa dee kolley waa in aflax waa cibaaro kaba cabiro waa cibaare inagu cusub waxaan lehn waa isagoo yidhi un in aflax mawlihiisii weeye waayo sayf ibnu ziyaad bay ninkan yidhaaheen waana ninkaa mawaalida ansaareed kaba mid ahaa bal sayfi kale muslim kumaba sugnaa bukhaarina kuma ogi wax sayfi isagana la idhaah laba nin oo kaleo midna tirmidi ku sugan yahay midna ibnu maaja kuma sugan yahu ina suhayb ibnu sinaan yahay ayaa wax sayfiya la idhaah kutubta lixda ah kuma sugan waa saddexda ah ee muslim ninkanun waa yidhaaheen ina ziyaad baa la idhaahaa ayaa inooguma sugan ee dee waa sayfigani waa modabni aflax qaala wuxu uhi akhbaranii abu saaibi abu saaibna barhkood baa yidhi cabdullahi ibnu de waxa weeyaan ibnu saaib baa la yidhaahaa kunyadiisa buu mashhuur ku yahay mawla hishaam ibnu zuhrata waa nin taabiciyo taabici dhaxo ah anahu dakala calaa abi saciidin alkhudriyi fii beyti wuxuu usoo galay abu saaibkani in waxa weeye abu saciid alkhudri oo gurigiisii jooga qaala wuxuu uhi fawajadtu wuu soo siyaartay waxaan helay la soo kulmay yusalli xaal isagoo tukanaya xaal uu tukanayo fajalastu waan fadhiistay antadirhu xaal aan sugayo dee wuu fadhiistay si uu salaadii ugaba baxayna isagu u socdee xataa yaqdiya salaata ilaa salaadiisa gudanayo dhamaysanayo fasamictu waxaan maqlay taxriika dhaqdhaqaaq sanqadh iyo wax sanqadhaya fii caraajiina waa laamahan geedka timirta uu leeyahay ee aqaladoodii baa noocyadan ay kuba kamid ahaayeen fi naaxiyati lbeyt aqalka dhinaciisa ayaan laamo iyo caraajiin jamcu curjuun weeyaane dhexdood ayaan sanqadh iyo xaraka ka maqlay faltafatu waan daymooday faidaa hiya xayatun faida xayatun wuxuu baan arkay waa xayo waa noocii jinaanta waa noocii awaamirta oo aqalkii kuga sugan fawasaltu waan booday saxaabigina uu tukanayaa guriga lahaa liyaqtula si aan u dilo faashaara ilaya gacantuu ii ishaaray abu saciid an ijlis fadhiiso fajalasta waa fadhiistay falama sarafuu markuu salaadii kaba baxay salaadii dhameeyey ayuu ashaara ishaaray uu farta ku fiiqay ilaa beytin aqalki daari waa xaafadooda ay deganaayeen aqal aan ka dheerayn oo kuba sugnaa ayuu farta ku fiiqay faqaala wuxuu yihi atara ma arkaysaa abu saaib buu la hadlaya hadal beyta gurigan faqultu waxaan nacam ha qaala wuxu uhi kaana fihi gurigaa waxaa ku sugnaa geli jiray fatan nin dhalinyaro ah ama shaab ah oo mina anaga naga mid ah wa xadiidu cahdi ibni cursin aroos ahaa markaasoo aroos ahaa qaala wuxuu yihi fakharajnaa waanu baxnay isagii waa aroos maca rasuulillaahi sala allahu alay waslam ila khadaqi oo haddee markii ay nimankii axsaabtaa soo dhawaayeen ee godkii la qodayey dee isaguna waa raacay ninkan shaabkaayoo arooska ahaaye waxa weeye rasuulka ilaahi baanu xaggii khadaqa u baxnay fakana dalika alfata ninkaa dhalinyaradii wuxuu ahaa yasta'dinu mid idan dalba rasuul llahi sala allahu alayh wasalam dee ilaahay baa taa amray oo waida kaanuu macahu calىa amri jaamicin lam yadhabuu xataa yastadinuu waa dadkii mu'miniinta ahaa ee hagaagsanaa kol hadday arrintan oo kaleo kulminaysa joogaan ilaa ay rasuulka ilaahay idan weydiisaan may tagahayn guryahood iyo meelahaasba haddaba ninkani muxuu samaynaya rasuulku u imanayey waa idan dalbayey waktigade fi ansaafi nahaari kolley bad bimacnaa fi weeye waa fi ansaafi nahaari maalinta bartankeeda ansaafna waa jamcu nisfin weeye waa la jamciyey qurdubi oo kale halkan wuxuu yidhaahaaba dee mala arrinkan baa soo noqday markay maanta noqotay berri noqotay saa dama noqota ayaan maalin kastaba niskeedii baa jirto markaa jamca halkan u kaba yimo mar iyo laba mayhayna markuu waktigaa gaadho bal gurigii de waana ninkan aroskaa iyadiina waaba gabadhaa ku cusub gurigii bal markaasi uu usoo eego ama uma gaadho taasuu tegi jiro ansaafta isagu taasuu idhahaa sheekuna raximah llahu tacaala halkan waa imaam nawowi isagu wuxuu leeyahay horta ansaafku waa muntasafahu laakiin waxaaba dhici karta inuu niskii hore dee wakti kaba mida oo akhirkiisii ah iyo niskii dambe isna awalkiisii oo labadoodii laysu geeyo saa loo jamciyey oo jamcu halkaa ugaba yimi calaa kulli xaalin waktigan maalinta bartankeeda waktiyadaas buu rasuulka ilaahay weydiisan jiray bal gurigii in la gaadho welina dee godkan baa la qodayaa oo cadowgii ma soo gaadhin rasuulka ilaahayna wuu idmi jiray oo dee wuu idmi jiray markaasa wuxuu yihi fakana fastadanahu yawma maalin buu dee arrinkani uu soo noqnoqdaye maalin buu rasuulka ilaah idan weydiistay faqaala lahu rasuul llahi sala allahu alayh wasalam khud qaada calayka silaaxaka markii iyaguna ay buriyeen ahdigii nimankii reer bani qurayda hubkaaga qaado haka tegin faini anugu akhaa akshaa waxaan cabsanaya caleyka korkaaga quraydata nimankaa reer qurayde ee warkaasi ka yimi ina ahdigii buriyeen baan kaaga baqanayaa seeftaada iyo qaado warankaaga iyo faakada rajulu ninkii baa qaatay silaaxa hubkiisii uma rajaca uu laabmay faida mraatu markii uu tegey wuxun baaba kusoo kediyey haweenadiisio baynalbaadayne waa labada kadin dhexdooda ku sugan dogal baabeyn labada kadin dhexdooda ujeedada waa labadii fiyaaradood dhexdooda kadinkii taagneedi weeyaan oo dee labadii dhinacba albaabkii kaba xigaya labadii fardadoode taas buu arkay bayn albaabeyn haweeneydii markaasaa qaa'imatan xaalita iyadoo taagan faahwa ilayha rumxa warankiibuu xaggeedii ufidiyey hadduu malaa kayre iyo maxaa soo saaray buu leeyahy liyadcunaha bi si uguma wareemo ama de wa asaabathu hayratun hinaase iyo hayraa qabtay faqaalat lah waxay ku tihi ukfuf calayka rumxak warankaaga dib u laabo warankaaga dee cesho wadkul ilbeyta bal guriga gal xataa tandura inaad ka aragtid maladii akhrajani waxaa guriga iga soo saaray wuxuu yahay fadakala uu galay فإdا waaba بحyة وxun baa u arkay xayة abeeso caظimaة weyn oo mnطawiyaة suuduubtay oo ku duuduuban calى الfraash de iyada waa tan oo saas oo kale oo frashka am de wax weyn adugu noocaas de dhibtala فahwa ilayha فahwa waa fidiyey ilayha ama dee waa ku rideeyeyba ilayha waa ilى الxayة brumxi warankii oo faاntadamha uu ku taay uu ku taagay manaa bihi brumxi warankii ayuu de iyadii ku joojiyey uma kharaja de inay warankii kad ay markaa iyadii intuu dhex galo xagga kale ugaba baxay iyu warankii haddana soo qaado uma kharaja uu baxay oo farakasa fi daari aqalkiibuu kasoo saaray halkii daaradii dabadda ayuu sidaa ugu joojiyey fadarabat way galgalatay calayhi cala rumxi warankii bay kuma galgalatay famaa yudraa lama garanayo ayuhumaa labadooda waa abeesadii ama xayadii iyo fatihii kaana ahaa asraca mowtin marka iyadii waa tan oo ay galgalato naftiba ka baxday sina uu dhaco naftiba ay ka baxday isagiina halkii ayuuba kuma dhacay qaala wuxuu yihi faji'naa alxayatu am ilfataa ma xayadii mise fatihi kebaan hor dhintay lamama garanayo macnaa may kala dambeynba qaala wuxuu yihi faji'naa ilىa rasuuli llaahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilahi baan ugu nimi fadakarnaa dalika lahu arrinkaasaan u sheegnay waqulnaa waxaan ihi udcu llaha ilaahay bari yuxyihi lana waxay arkeen rasuulka ilaahu ducadiisa la aqbalay iyo barakadiisii jaanibkaa iyo mucjizaadkiisii badnaa markaasa ihi ilaahay noo bari inuu noo soo nooleeyaba qaala faqaala wuxu i rasuulka ilahi yihi istaqfiru lisaaxibikum war saaxibkiini uu duceeyo ilahay dembi dhaaf weydiiya uma qaala wuxuu yihi ina bilmadinati madiina waxaa ku sugan jinan oo halkan culimada qaarkood ay ku khaas yeeleen ba axaadiisa jin baa ku sugan qad aslamuu islaamay faidaa ra'aytum hadda aragtaan minhum shay-an waxaa ka aragtaan waxyaalaha awaamir albuyut ama dawaat albuyut faadinuuhu ogeysiiya inuu idinka tago halaaثata ayaamin saddex cisho fain badaa lakum bacda dalika intaa dabadeed wixii hadduu tegi waayo idiin muuqdo faqtuluuhu dila fainama huwa shaydaan kuwaa islaamay maaha kuwaasi iidaankaasay ku tegi iyo indaarkaas hadduu tegi waayo markaa dila waaba shaydaan taas buu dhiba oo bal matalan taas oo kale dila markaa waxa weeyaan hadduu indaarkaa kuba tegi waayo waxaad garanaysaan cawaamirtii buyuudda ama dadkii dega ama waxyaalaha degan aqalada iyo sawaakintooda ma aha dadkii islaamiya jinka ana ma aha oo haddii kale indaarkaasay kuba tegayaana waa shaydaan xurmo malaha iyo dila taasba weye hadaka haka baqanina markaa de intisaarki iyo sariga iyo waxyaalaha caynkaasa hakaba baqanina taas ba uu rasuulka ilah yihi fainama huwa shaydaanu bal kolley xagga horuu sheekuna kuba soo naqlinayay imaam malik iyo isagoo balmeteme kaba soo naqanlayay ibn riwaayo la wariye u leeya ibn xabiib baa rasuulka ilahi ka wariyay kolley dee nin soo gaadhayna maaha waa irsaal anshudukuna bilcahdi aladi akhada calaykum sulayman ibnu daud anlaa tu'duuna walaa tatara lana saasaa lagu odhanaya ilahay waxaan ku weydiisanaynaa cahdiga ama cahdigii iyo ballankii nebi sulayman idinkala qaaday inaydaana dhibin noona muuqan lakin bal xadiidka kolley sanadkiisu daciif weeyo waa xadiidka daciifa bal taas waa cibaarada xagga indaarku siduu noqonayo imaam malikna waxaa lagaba soo naqliyey uxariju calayka biاllahi walyawm اlaakhiri anlaa tabduwa lana walaa tudina tudiyana inuu taa la odhanayo manaa laftiga taxriijkuna waa inooyi macnaa waxaan waan idin cidhiidhyeynaayo o dee waxaan taas dileenahay haddaad tiin dad ilaahiya maanta qiyaamo rumaysan inaydaan aan dhibin aydaan oona muuqan haddii markaa sidaa ku tegi waayo dila weye xadثnي محamed بن رافع qال xadثna وهب بن جرير بن xازim qال xadثna abي qال سمعت asmاء بن عubayd يحadiث عan رaجuل يuqاal lah الصاaب وhuوa cindana abu صاaب halkan wuxuu leya malaha de ninkan saasaa looga soo naqliye lakin ninku صاaب maahe abu صاaب weeye waana ninkii ay marka dhaweyd aan kaba soo baxnay agtayada saasuu ku yahay maha صاaب waa abu صاaب mslim baa qاl دخلنا على أبي سعيد الخdري فبيnna فبyn وقt نحن فبynma نحن جلوس إذ سمعnaa waxaan مقلay تحت sريرhi de mala cراaجintaasna way taaleen حaركة dقdقاaq ayaan kaba مقلay فنdرna فإdا حyة وsاq الحadيiث بqiصaته xadيiثkii bu wadayoo qisadii inankuna ama fatahina ay laba socoto نaحو xadيiثi maliki عan sayfiy وqاla فيhi wuxuu yihi faqاla رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم ina لhadiه البuyuuتi cawاamira wax degan oo kale ay leeyihiinba faإida raأytum شhayئa minha haddaa wax ka aragtaan faxriجuu عalayha ثaلaaثan maعnaa taxriijka halkan waa tadyiqi iyo cidhin iyo arrintan iyo wax idiin banaan maa ina noo muuqataan oo dee na argagax gelisaan ama na dhibtaan taasaan idin cidhiidhaynaa wey ثaلaaثan fain dahaba wailaa faqtuluu dila fainahu kaafiru وaqaala lahum wuxuu ku yihi iyagii idhabuu fadfinuu صaaxibakum waa dee taga oo saaxibkiinii aasa وxadثna زهر بن حرب قال xadثna يحيى بن سعيد عن بن عجلان قال xadثnي صyفي عن أbي سعيد عن أbي سعيد الخdري قال سمعته waxaan مqلay قاaل isagoo yihi mna أbو صائب ba leh سمعته oo أbا سعيد baan مqلay isagoo yihi qاaلa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم iنa بالmdينة نفر من الجن قad أسلموا فmaن رأى شhيئا من هذه العوامر فlyؤdنه ثلاثا فإن bdا لh بعd فليqتلوا فإنه شيطان wtiga ayla dheeraaday meelaan ku kala joojaan way allah subحana وataعalى عlى عlم سubحaanaka اللهma بحaمdika أشhهad an laa ilah ilا أnta اsتغفirka وatuب ilayk اللهma زidna وlaa تنقصna